balcad dadka deggan waa dad nabadeed waa dad xadaariyiinah ha la sheego hal arrin reer xamar haddii baabuur balcad xaggiisa ka baxay oo ku qarxay ha noo sheegaan ma sheegi karaan mana haayaan markaa saas waadlahay aniga xamaraan degganahay balcadna waa maamula waana degganahay waddada lagu safra anaa habeen madow ku safra waxna kuma arko waddooyinka aanan balcad soo xigin ee meelaha kala xigo ee ka yimaadaan baabuurta habeen madow iyo wakhti walba waa la fasaxaa qaraxna ayagoo ku yimaadaan amniga in la sugo annagaa diyaaro wada eh laakiin mid ha nagala dhaafo cunaqabataynta saa'idka ha nagala dhaafo dowladda dhexe anoona ku xadgudbaynin laba arrinoo isle oo isla meel gelina isla meel dhiga xaqiiqata markaa ka hadlo hadday xadgudub ku naqatana hayaga raalli ahaato degmada afgooye cashuurta ay shabaabka ka qaadaan waa laba sinti cashuurta ay balcad ka qaadaanna waa laba doolar dowladda federaalka say ula dhaqantay afgooyi balcadne sida shabaabka oo kale ula dhaqantaa xuduudkay ka xerataa way ku dhibaataysaa damiinkaasay dhahdaa baawarta afgooyna ma tiraahdo labadii waa isu fiisho suuqay miday naqdeen laakiin dowladdaanna xigtoonna jecel waan ognahay inay dowladdayna tahay laakiin waxaan rabnaa inaa kalsoonida aan ku qabna ay nagu qabto reer balcad kalsooni weynay ku qabaan reer muqdisho ha nagu qabaan xaggooda difaac kama xihana ciidanna uma jeedsan laakiin aysan xaggayna u soo jeedsannahay haddii la raba in la difaaca magaalada muqdisho meesha laga difaaci karo waa buundada balcad iyo buundada afgooye ka suka lagama difaaci karo ha yimaadaana ciidamada hadday awood u leeyihin inay difaacaan xuduuddada ay leedahay balcad iyo afgooye ha yimaadaana ay ka difaacaan cadowga si ay magaalada muqdisho nabad gasho waxaan rabaa ayadoo arrinkaas uusan ila dheeraanin waxa iga keenayan waxay tahay sagaal saac habeenimaa taleefon ii soo dhacay markii aan qabtay waxaa layidhi maslaxa ku xayiranahay qof umulaysaan ahay reer balcadaan ahay ciidankiina way iga diidaen inay fasaxaan dhibaatana wayna haysaa waxaa isiray bal adi lagu soo dhiirada adna dhiirre ciidanka igu dhiiba dheh guddoomiye degan balcad uma naqaanay dheenba waxaa igu qasbayna caawa saa nagu hadla taasaa keentay dadkaa mas-uulka ka hay hadday igu soo cawdaan ciddaa u cabanaya haddii albaabka iga xerat intee u cawdaan meelaa u cawdaya ma furno